kulan wacaan oo wanaagsan saaxiibada ahwada nagala jaan qaada halkan waa raadiyo dalsan waxaanad nagala jaan qaadi kartaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo sagaashan dhibic shan efemyada magaalooyinka qaar iyo bartaan ku leenahay internetka ee radio dalsan gmail dot com qodobada wararka subaxa u waaweynyahaynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo kulan la qaatay xildhibaan laga soo doortay degmada ceelwaaqi gobolka gedo ururada bulshada rayidka oo baarlamaanka soomaaliya ugu baaqay inay codkooda ku samata bixiyaan hogaamiye dalkan ugu adeegi doona si hufnaan leh murashaxiin ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore oo maanta baarlamaanka soomaaliya ka horjeedin doona khudbado kuwaasoo kusoo bandhigayaan barnaamijyaasiyadadkooda ciidamada kamaandooska danab oo fuliya howlgal lagu dilayo xubno ka tirsan ururka al-shabaaba shirka waatashiga bulshada rayidka oo lagu qabtay magaalada muqdisho wararka dibadda nidhaynana waxaa ka mid a xikanka oo ku gacan saydhay dalab uga yimid taiwan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaado meel kastoo ka joogtaan dunida halkan waa radio dalsan aan ku bilaabe ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doortay degmada ceelwaaqi ee gobolka gado ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaadhsiinta maxamed xuseen rooble ayaa kulan casho ah la qaatay lix iyo tobankii xildhibaan ee golaha shacabka kuwaas oo dhowaan laga soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ra-iisul wasaaraha ayaa xildhibaanada ugu hambeliyey mas-uuliyadda qaran ee kuna booriyey inay dalkooda ugu adeegaan si hufnaan leh iyagoo deegaanadii laga soo doortay ay u matalaan si hufan dhankooda lix iyo tobanka xildhibaan ee laga doortay ceelwaaq ayaa uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha doorkii shariifka uu ka qaatay inay soo baxaan iyo guud ahaanba qabashada doorashooyinka labada aqal oo ay sheegeen ra-iisul wasaaruhuna si fiican uga soo dhalaalay xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa waxaa jirtay in villa soomaaliya si weyn u diiday islamarkaasina ay durtay xildhibaanadaasi oo ay ka garab doortay xildhibaano cusub kuwaasoo iyaguna lagu doortay degmada garbahaare ee gobolka gedo khilaaf forle oo ka taagnaa gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu baabiiyey khilaafkaasi isagoo meesha ka saaray xildhibaanadii laga soo doortay garbahare taas oo dhabarjab weyn ku noqotay villa soomaaliya ururada bulshada rayidka ayaa baarlamaanka soomaaliya ugu baaqay inay codkooda siiyaan islamarkaasina ku samata bixiyaan hogaamiye dalkan si hufnaan lagu adeega waryahayaga cabdisalaan juule shaakir ayaa warka noo diyaarshay
ururada bulshada rayidka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey doorashada shan iyo tobanka bishan mey ka dhaceysa teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah cismaan muxidiin shaatax oo wareysi gaara siiyey warbaahintan dalsan ayaa waxa uu sheegay in dalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed bay u baahan yihiin madaxweyne samata bixin kara shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay waxaa in loo baahan yahay madaxweyne isbedel u keeni kara shacabka oo raashinka quutul duruuriga ah shidaalka iyo waxyar arrimo kaloo kala duwan oo aada u fara badan ee dadka shacabka ah qaali ay ku noqdeen guddoomiye shaatax ayaa carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in wadanka madaxweyne uu ka noqdo madaxweyne isu keeni kara shacabka kana gudbin kara khilaafka hadda haysto
aada umahadsantihiin runtii doorashada marxalad badan oo adag aada u adag ee soo martay balse ilaahay mahadii hadda waxay joogtaa gabagabo inkastoo mar kastaba loo baahan doono in sidii loogu kaban lahaa marxaladihii adkaa lasoo maray iyo khilaafyadii badnaa ee ka dhashay doorashooyinka ee runtii qaarkood ay sabab u noqon lahaayeen in dowladnimadii burburto ama dhaawacdayba kalsoonidii shacabka marka hadda waa ilaa mahadi in doorashadii gabagaba ay marayso inkastoo weli aan isleenahay sidii loo baahnaa maaha maxaa yeelay soddon iyo sagaal musharax in hadda hal kursi madaxweyne ku tartarto runtii macnooyin badan oo kala duwanay sameyneysaa dalka soomaaliya meelo badan ayaa coleysyada ay ka jiraan sida hadda aad sheegtay arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda runtiina waxaan isleeyahay caqabadaha gudaha naga haysto ayaa u muhiimsan in marka hore wax laga qabto ciddii wax ka qaban kartana ee tahay cidda ku habboon maanta inay xilka noo qabato caqabadaha dibadda waxaa furu ah caqabadaha gudaha marka ana waxaan isleeyahay ra'yigeyga maanta dalku wuxuu u baahan yahay in af qabi kara ama khilaafadii siyaasadeed ee dhacay dhaawacyadii badnaa ee dadkii kala gaaray kala qaybsanaantii dadkii ku dhacday arrimahaas oo dhan in qof isku soo leexin karo kalsoonidii dadkii abuuri kara runtiina qaadan karo irtijaah ku aadan in dalku u baahan yahay heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed iyo waxyaabihii sababay in khilaafaadkan hadalka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxudiin shaatax ayaa kusoo beegmay iyadoo hadda dalka soomaaliya uu ka dhacayo doorashada hadalka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxudiin shaatax ayaa kusoo beegmaya iyadoo shan iyo tobankan bisha meey axadda soo aadan dalka soomaaliya ee ka dhacayso doorashada madaxtinimada baarlamaanka soomaaliyana ay dooran doonaan madaxweynaha afarta sano ee soo aadan hogaamin doona dalka ilaa iyo soddon iyo sagaal musharax ayaa isu diiwaangeliyey inay qabtaan hogaamiyaha ugu sarreeya dalka si ay usoo bandhigaan waxyaabaha ay qaban karaan
murashaxiinay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore oo dalka hogaanka hore ugu soo qabtay ee maanta baarlamaanka soomaaliya ka horjeedin doona khudbad ay kusoo bandhigayaan barnaamij siyaasadeedkooda ay doonayaan inay markale ku hogaanshaan dalka xildhibaanada labada aqal ayaa shalay aada u yaraa hoolka tendhada afisiyens ku yimiday maanta ayaa lasoo gabagabeyn doonaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maalintii labaad oo xidhiidha waxay kulan ku yeelan doonaan xarunta tendhada afision ee magaalada muqdisho iyagoo dhageysan doona sagaal iyo tobanka murashaha xilka madaxweyneha kuwaasoo ugu dambeeya maanta xildhibaanada labada aqal oo shalay aada u yaraa howlkana uu ahaa mid faaruq ah ayaa waxa ay dhageysteen labaatan murashax waxaana maanta lasoo gebagabeyn doonaa dhageysiga khudbadaha sagaal iyo soddon murashax u taagan xilka qabashada madaxweynaha soomaaliya waxaa aada loo adkeeyey amniga teendhada afisiyone iyo wadooyinka gala iyo kuwaasi kasoo baxa iyadoo ay shalay jirtay in qarax ismiidaamina uu ka dhacay barta kandarool ee laga galo garoonka adancadda ee iskayska kilomitir foor ee magaalada muqdisho shan iyo tobankii bishan oo ku beegan maalinta xadda ee soo socota ayaa la filayaa in teendhada afisiyone ka qabsoonto doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas oo sacabka soomaaliyeed si weyn ugu malan yihiin markana ciidanka commandoska danab oo fuliyey howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaaba waryahayaga juulo shaakir markaleha inoo waramo ciidamada kumaandoska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka shanaad guutada lix iyo tobanaad ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano hoos taga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidanka danab ayaa sheegay inay howlgalka ku burburiyeen fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanada kale ah qudus abaaqa dharkeen iyo urur islamarkaana dadka ay ku dhibaantay jireen sidoo kale howlgalka intuu socday waxaa lagu dilay saddex xubnood oo ka tirsan al-shabaab laba kalena waa lagu dhaawacay siduu idaacadda ciidamada qalabka sid uu xaqiijiyey taliyaha ururka shanaad guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska danaba taliya carab dheeg axmed dhinaca kale kumaandooska xooga dalka ee danab gaar ahaan ururka afaraad guutada lix iyo tobanaad ayaa howlgallo qorshaysan ka sameeyey warta madaxmaroodi oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidanka ayaa markii halkaasi gaareen waxa ay sameeyeen howlgallo baaritaana ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka warta madaxmaroodi oo mararka qaarkood ay al-shabaab ku dhibaateyn jireen shacabka halkaasi xoolahooda ka waraabsanaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab ayaa inta badan sameeya howlgallo gaar ah waxaana mararka qaarkood ay weerar kala kulmaan xubno ka tirsan al-shabaab
cabdisalaan juule shaakir waa mahadsan yahay aan sii soconne shirka wadatashiga bulshada rayidka oo lagu qabtay magaalada muqdisho siduu warkan ku faahfaahinaya waryahayaga maxamed cabdiraxmaan maalin guddiga hufnaanta iyo ilaalinta habraaca doorashooyinka ee bulshada rayidka ayaa muqdisho ku qabtay kulan ku saabsanaa tala soo jeedinta dadweynaha ee ku aadan arrimaha loo baahan yahay inay dowladda cusub ee dhowaan dhammaystirmi doonta ay hagaajiso xooggana saarto si loo helo dowlad soomaaliyeed oo dhammaystiran inta uu socday kulanka dadweynaha ee waxay soo bandhigeen talooyin wax ku oola taasi oo ku aadan arrimaha federaalka dalka garsoorka iyo maxkamadaha dhammaystirka dastuurka amniga dalka iyo dowlad wanaagga waa in la dhisaa golaha adeeg garsoorka golaha adeeg garsoorka waa saddexda golo ee hay-addu ee dowladdu ay ka kooban tahay sida fulinta iyo sharci dejinta iyo golaha adeeg garsoorka golaha saddexaad waayo marka weli ma dhisna sida dastuurkan labada kun labaiyo tobankii loo ansixiyey golaha adeeg garsoorka oo la isku waafaqsan yahay oo saxa oo dastuurka waafaqsan oo sharciga lama dhisin waxaan soo jeedinay dadka garsoorka ka mid noqonayo oo garsoorayaal noqonayo waa inay noqdaan dad tayo leh sharciga bartay daacad ah siyaasiyiin aan ahayn sidoo kaleeto broceska lagu soo xulayana inuu noqdo broces cadaalad ah oo ayagan hadhowto keeni karo inay madax bannaanaadaan in ay yar tahay ama fahamka laga haystaa uu yar yahay federalism principaleska soomaalidu ay ka haysato soomaalidaas marka waxaa ka mid a dadka laftirkood dadka hogaamiya oo dowlad goboleedyadu ka mid yihiin annagoon madaxweynayaasha ka wadin ee ula jeedna service delivery systemka waxa dadka ka shaqeynaya o dhan ama wasiirra dowlad goboleed ha noqdeen ama kuwa federalis federaalka ha noqdeen in ama shacabiga ha noqdeen federaalka ama federalismka aqoonta ama fahamka loo leeyahay inuu gaaban yahay sidaasoo kale inuu jiro hab in federaalkii laftirkiisa caqabadaha ay ka mid tahay in la qabiileeyey ama ay dhanta dil lagu beesgareeyey ayadana caqabadaha jiray ka mid tahay waxaan talo kusoo jeedinaa horta marka u horeysaa arma haddaan ka hadlayno dhammaan waxa asal u ah oo ugu muhiimsan in la suubiyo iscafin iyo isqancin dadka soomaaliyeed arrinta ugu muhiimsan amniga maamul daadejinta wax walba dadka laisku geeya baarlamaanka oo hadda xildhibaanada ah waa dad dhammaan colis u ah dad badan ba colis u ah in la suubiyo iscafin dadkana lagu qanciyo in walaalo yihiin wixii horu dhacna ay ka walaalto laga heshiiyo in laga heshiiyo amniga qaranka waxaa jiray shirka baydhawaan umalaynaa heshiis hore oo soomaali arsirsad oo security sector ka ahaa waa lagu heshiiyey waana waana shaqayn waayey heshiiskaas in dib loogu noqdo la saxo wixii ka dhiman wixii dheeri lagu daro oo markaas amni qaran oo ilaa kor ilaa hoos ah la ansixiyo waxaa kaloo ka mida in dadka tababar la siiyo ruuxooda iyadoo loo marayo macadka tababarka shaqaala rayidka ka qaybgelinta bulshada go-aamada dadweyne la qaadanayo haday tahay heer federaal iyo heer state heer degmo waxaa kaloo iyadana ka mida governancega loo baahan yahay dadweynaha in laga qeybgeliyo shuruuc samaynta oo haddii baarlamaanku samaynayo shuruuc waa in la dhegeystaa outreed dadka loo tagaa la dhegeystaa ra'yigooda gabagabadii kulanka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka mudane cismaan muxiidiin shaatax ayaa talooyin iyo baaqiyo ka soo baxay kulanka waxa uu akhriyey warbaahinta xubnaha bulshada rayidka waxay kaloo ka doodeen baahida loo qabo dhammaystirka iyo xoojinta dhismaha dowladnimada soomaaliyeed waxayna isku raaceen qodobada hoos ku qoran inay diiradda saarto dowladda cusub ee dhala doonto kow in la dhammaystiro dastuurka dalka heedaha iyo heedaha dastuuriga oo runtii muddo dheer soo jiitamaaya dowladihii lasoo dhaafana aysan suurtagal naqon inay dhammaystiraan labo xoojinta nidaamka cadaaladda kaas ahaan dhismaha golaha adeega garsoorka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga saddex hirgelinta dhismaha dowladaha hoose ee heer degmo kuwa oo ka dhiman dhismaha dowladnimada soomaaliyeed mar haddii ay dhisantahay dowladdii federaalka maamul goboleedyadu ay dhisan yihiin waxaa meesha ka maqan oo dhammaystir u baahan dowladaha hoose ee heer degmo kuwa oo ah asaaskii dowladnimada soomaaliya afar dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo runtii looga soo kabanayo dhibaatooyinkii ka dhashay iyo xanuunadii badnaa ay sababeen dagaaladii dalka ka dhacay iyo khilaafyadii siyaasadeed ee dalka ka soo taagnaa ugu dambeyn in la adkeeyo arrimaha amniga ee adkeyso dowladda cusub dhala doonto wax badanna ay ka qabato waxyaabaha keeni karo in amniga uu la xoojiyo dalkuna ay ku shaqee dalkana ay la helo nabad waarto oo dadku ay ku waantoobaan ku waaraan maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho
nagala jaan qaada oo warkii uu ina socodsiinaya anigoo cabdiwahaab cirkijoog uuna soo saaray cabdisalaan juule shaaker waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan mar kale intaan hawada ku kulmana saaxiibayaal nabaadiino
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel